ah, waxay ka koobnaan jirtay wakaalada daha qaranku arimo arrimo la xiriira baadiyaha iyo xoolodhaqatada iyo xoolahooda waxaasay ka ka shaqayn jireen waxyaabo badan oo markii hore in laga shaqeeyo ahayd ayaanu muddadii ay socotay wakaaladda bilownay horta imkaaniyaad fiican waan haysanay sababta waxay ahayd dalkeennu waad aragtay intuu la egyahay waa kala fog yahay district iyo iyo maaragtay iyo gobol district iyo waxaasoo dhan waxay ku yaaleen meelo kala duwan taas waxay keentay maaragtay in shaqadii haddayan imkaaniyaadkaas baabuuradaas iyo waxaas dhowr boqol baabuur boqol iyo konton magaaray markii dambe wasiirkii wasaaradda noo yimid wuxuu yidhi warmayo meeshaan waxba ku hayne baabuura iyo lagu wada shaqaysa annaguna waa ogolanay maaragtay in la wada shaqeeyo oo maaragtay dab waxaad soo saarteen badan oo kawaadir oo xoolaha dhakhaatiirta xoolaha xanaanada xoolaha daaqa biyaha environmentiga ama deegaanka dadka ayaa idiin tababari jiray
wallaahi runta haddaa rabtid anigu marka aniga iyo nin kale daktada ayaa ugu soo horeynay wixii dhakhaatiirta xoolaha waxaa imaan jiray awal dhakhaatiirta dadka micnaha ayaga dad ay weydiiyey xataa ilaa hadeer waagaas maxaad u dooratay xoolahaas maxaa u noqon weyday waxaan u noqon waayey anugu markaas waxaan joogay dibadda ayaan wax ku baranayay talyaaniga wasiiba waxay noqotay taasi inaan ka fakero intee xooladeena imisaan xooladeena waxay xoolo u baahanyeen caafimaad iyo wax kastay u baahan yihiin waa in dhakhaatiir ile cudurrada ku dhacaya xoolaha waxay la mid yihiin cudurro dadka ku dhacoo kale qaar baa ah sababka barzebio dadkana waa ku dhaca xoolahana waa ku dhaca marka aada iyo aad baan yani waagaas ugu dadaalay in intii ay suurowdo aan raadinno in dad makhaatiir iyo waxaasoo dhan ay yimaadaan soomaaliya waxaanu kaloo ku dadaalay in jaamacaddii soomaaliya lagu daro aqoonta aqoonta waxbarashada xoolaha taasoo maaragtay aada aada maaragtay dadku ku farxeen awal waxay eri jireen in takhtar dad ah hadda waxaa soo baxay hadda dalkii waa burburay jaamacadihii hore ma jiraan dalalkii idin caawin jiray oo talyaaniga iyo maraykanka iyo dadkii xoolaha ka shaqayn jiray sidii hore ma aha marka maxay tahay sanada xilligan baahidiina weli waa jirtaa xoolihiina waa u dhimanayaan cudurrada marna waa baaba'ayaan mar biyo la'aan bay u dhimanayaan mar daaq la'aan bay u dhimanayaan maxay tahay talada dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maadaama aad maareeyihii ee daaqa qaranka aad ahayd muddo dheer xoolahana aad ku takhasusay iyo daaqa aad u jeedinaysid dadka soomaaliyeed
waxaa jira waa run dadka soomaaliyeed maanta ma haystaan imkaaniyaadkii waxyaabihii maaragtay lagu shaqaynayey oo tirada badnaa ay ka mid ahaayeen gawaari landorobara daawooyin aan xisaab lahayn oo maaragtay looga baahnaa dalka lacag badanna joogay kale waxaan soo jeedin lahaa wasaaraddu in ay samayso mashaariic dibadda ah maalgashi ay samayso mashruuc kasta dowladaha saaxiibada iyo dowladaha waaweyn daneeya marka sidaas ayaan ku